alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed xadiidka boqol iyo afar iyo lixdan walahu muslim waxaa u sugnaatay can cuqbata ibni caamirin ow cuqbo ka warinaya inuu cuqba yidhi salaatu saacaatin kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yanhaana an nusalliya fiihinna saddex saacadood waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam ahaa mid naga reeba inaannu tukanno gudahooda wa an naqbura fiihinna mawtaana iyo inaannu markaa xabaalno oo aasno yacnii saddexdaas saacadood gudahooda kuwa naga dhinta waa naga reebi jiray iyadana xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica wakhtiga koowaad waxa weeyaan markay qorraxdu soo baxdo xiina tatlucu shamsu goorta ay markaa qorraxdu soo baxdo baasiqatan xaalay tahay markaa mid soo baxaysa xataa tartafica ilamaa iyo ay kor noqoto oo sare markaa yacni ay yacni markaa u kor noqoto wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati iyo goorta uu istaago kii markaa duhurka istaagi jiray uu istaago xataa tazuula ashamsu ilamaa iyo qorraxdu ay ka suulayso oo bimacnaa ay ka dhaqaaqayso samada bartankeeda yacnii qaa'imu dahira waxaa laga tilmaamayaa waa markay qorraxdu markaa samada bartankeeda markaa ay gaadho ayaa la yidhaahdaa waxaana qaa'imu dahira loo yidhi shay walba harkiisu gondihiisu ku soo ururaya qorraxduna waxaad moodaysaa wakhtigaa inay gaabinayso kale ayaad moodaysaa iyadoo xawaaraheedii ku soconaysaa iyo haddana waxaad ismoodsiinaysaa inay gaabinayso marka qaa'imu dahira sidaas iyada ayaa loo yidhi shay walba markaa harkiisu isaga ayuu qaa'im ku yaho oo ku taagan yahay oo bimacnaa uu ku soo ururaya wa xiina tatadayafu iyo goortay u iilanayso u iilanayso ashamsu qorraxdu lilghuruubi dhicitaan saddexdaa wakhti nebigu sala allahu calayhi wasalam inaannu tukanno waa naga reebi jiray wuxuu kaloo naga reebi jiray inaannu markaa dadka naga dhintana inaannu xabaalno aasnona waa naga reebi jiray xadiidkani waa xadiis saxiixa muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaannu tilmaamayaa awqaaddii nahyiga ee salaadda markaa la nahiyey bimacnaa sunnayaashii markaa mutlaqa ahaa la reebay ee aan sababta lahayn ayuu inoo sheegayaa oo innagii shalay tilmaannay sida adillada loo jamcinayaa inay tahay in la yidhaahdo dawaatul asbaab salaadaha sunnayaasha ee sababaha leh iyagu waa mashruuco waa la tukan karaa ama salaadaha marka aan sababta lahayn ee markaa sunan mutlaqa sunnayaasha mutlaqaa ahaaday yaga markaa lama tukan karo wakhtiyadaa nahyiga wainagii sidaas iyada a markaa tilmaannay marka awqaaddii nahyiga xadiidkani waxa uu tilmaamay saddex wakhti kow waxa uu sheegay marka qorraxdu ay soo baxayso ilaa iyo sara ay u kacdo qorraxdu oo bimacnaa waxa weeye ilaa waran in la eg marka arlada ay sare uga kacdo taas markaa nebigu sala allahu alayh wasalam marka ay soo baxdo waa naga reebay inaannu tukanno ayaa uu leeyahay cuqbatu bnu caamir saxaabigaas xaaladda labaad waxa weeye waa marka qorraxdu samada bartankeeda ay taagantaho weli zawaalkii aanu dhicin ee xaalatul istiwaa ay joogto oo ay bartanka taagan tahay xaalkaana waa naga reebi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu tukanna buuri markay qorraxdu u iilanayso inay dhacdo oo ay ku dhowdahay dhicitaanka markaana nebigu sala allahu alayh wasalam waa naga reebi jiray labada xaaladee hore waa waadix xaalada saddexaad waxaad mooddaa inuu ka khaasan yahay xadiiska aynu soo marray ee tilmaamaya casar dabadiiba in salaad la tukado diidaya oo reebaya walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba ashamsu iyadoo qorraxdii godkaba aynay ku dhowayn haddiiba casar markaa waxa weeye la tukado in sunno mutlaqa lala yimaado dabadeed inaynay ahayn ayay markaa ku tusinaysa oo laga deliishanaya markaa xadiidkaas xadiidkanna waxaad mooddaa inuu tilmaamayo wakhtiga dhicitaanka ay ku dhowdahay casar oo dhan ma ahe wakhtigaasuu markaa reebi jiray waxaa markaa suurtoobi karta in la yidhaha waa tansiis calaa bacdi afraadi alcaam oo xaaladda hore waa caam xaaladdanna afraaddii caamka wax ka mida waa xukum xukumkii caamka waafaqsan lagu sheegay marka takhsiis ma faa'iidaynayso in la yidhahdaa suurowda waana sida culamo badani ku tageen ha yeeshee waxaa soo arooray xadiid kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam caliy bnu abi taalib uu ka warinayo oo uu yidhi naha cani asalaati bacda alcasri ilaa waashamsu murtafica nebigu waxa uu naga reebay sala allahu alayh wasalam salaadda la tukado casar dabadeed casar dabadii salaadda la tukado waa naga reebay ilaa waashamsu murtafica ilaa walxaal ashamsu qorraxdu murtaficatun ay tahay mid sarraysa mooyaane waxa uu ka soo reebay casar dabadii in la tukado inay bannaan tahay qorraxdu hadday dheer tahay walow casarba ha ka dambaysee taas iyada marka waxa weeye waa ka soo reebay xadiiskaasi istisnaa buu gelinayaa oo haddii nahyi ay ahayd waxay noqonaysaa waxa istisnaha ka dambeeya ibaaxay noqonaysaa alistisnaau min annafyi isbaatun yacni nafyi haddii wax laga istisnoodo isbaat buu noqonaya haddii nahyi wax laga istisnoodona waxa laga istisnoodo ibaaxa ayuu noqonayaa markaa sidaas aawadeed maadaama markaa nebiga sala allahu alayh wasalam cali bnu abi aalib uu ka soo wariyey naha can isalaati bacda alcasri ilaa washamsu murtafica macnaha laga fahmayaa waxay tahay hadday qoraxdu dheer tahay casarba ha ka dambayse inay waxa weeye mubaax salaadu tahay oo bannaan tahay bay ku tusinaysa xadiiskaana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed culammada saxiixsane waxaa ka mid a ibnu xasmi waxaa ka mid a xaafid alciraaqi waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaa ka mid a markaa shaekhu alalbani yacni ahlucilmigaas baa markaa ka mida culammada markaa saxiixisay sheikhulalbanina waxa uu kaga hadlaa silsilatu axaadiisi saxiixa ee xadiiskaas waa kaga hadlay masaladana waa ku dheeraaday marka waxa weeye axaadiista tilmaamaysa in casar dabadii la tukadaa inay mamnuuc tahay waa caam xadiiska istisnaha gelinaya ilaa washamsu murtafica markaa tilmaamayaana waa khaas saas aawadee bacdu ahli cilmi waxay markaa yukhasasu yani yukhasasu alcaamu bilkhaasi yacni caamka khaaska ayaa lagu khasiisayaa bay yidhaahdeen waana sida sheikhulalbani uu ku nuxnuxsanayo oo saxaabada qaarkoodna uu ka soo rarayo in waxa weeye salaadda ay tukan jireen casar dabadii bale nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiis uu ka soo warinayo tilmaamaysa casar marka laga baxo laba ragcadood oo sunno uu tukan jiray inay jiraan labada ragcadoodna nebigu sala allahu alayh wasalam uu daa'imay saxaabada qaarkoodna sidaasi leega ay sameeyeen oo casar dabadii ay tukadeen marka sidaas aawadeed waxa uu aada ugu nuxnuxsanayaa sheikhulalbani silsilatu xadiisi saxiixa inay waxa weeye wakhtiga casar dabadii la diidaya inay casar oo dhan ahayn ee inay tahay qoraxdu markay dhicitaan ku dhowaato inay markaa tahay qoraxdu markay dhicitaanka ku dhowaato inay markaa tahay laakiin wixii dhicitaanka markay ku dhowaato ee casaato ee ka horreeya waxay tahay salaaddu markaa mid ay bannaan tahay oo markaa la tukan karo ay mubaax markaa tahay weeye maadaama xadiisku asaxayna yacni markaa xadiiska yacni wax la raaco ugu habboonaansha badan waayo ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulkaba sala allahu alayh wasalam si caam u waajibiyey daacada rasuulkuna waa mustaqil marka waxa weeye in hadalka rasuulkana sala allahu alayh wasalam hadduu sugnaado looga tago marka waxa weeye jamaahiirta hadalkooda ama culammada qaarkood hadalkooda yacni saxiix ma ah bale markaysaga waxa sunnada markaysaga raacitaankeedu waxa uu noqonayaa in wax walba laga hormariyo wax walba in laga hormariyo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka xadiidka rasuulka in la caarido ama la khilaafo ma aha ee waa in xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco weeye daacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la ateecayaana waa waajib min awjabi alwaajibaat waajibaadka marka ugu waaweyn ka mid a oo haddii hadalkii rasuulka sala allahu alayh wasalam qowl qof kale looga tago dee arrinka noocaasi waa khatar weeyaan waxa uu marka yani imaamu shaafici uu yidhi uma xalaal aha qofnaba inuu hadalka markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam yani ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad ayuu imaamu shaafici uu yidhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen hadda ma aha markaa ra'yiga shaaficiya oo keliya waa ijmaac buu soo noqlinaya muslimiintu waxay ku ijmaaceen cala ana man istabanat lahu sunnatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam cidday u caddaato sunnaha rasuulku lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad inaynay xalaal u ahayn hadal qof kale inuu uga tagaa inaynay u bannaanayn oo xalaal u ahayn baa muslimiintoo dhammi ku ijmaacday marka sidaa muslimiintu ku ijmaacday waa inaan markaa qofna ka leexan ee waa in la raaca laakiin haddaad tidaado sunnaha rasuulka uma raacayo xaaladda markaysagaa sheikh fulaan ama sheekh callaan uu khilaafo waxay noqonaysaa rasuulkii sala allahu alayh wasalam hadalkiisii inaad hadal kale ka hormarisay ayay noqonaysaa ilaahayna waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم marka calaa kulli xaal xadiisku waa saxiix maadaama uu saxiix yahay salaaddu casar dabadii la nahiyey waxaa lagu khasisayaa xadiiskaa saxiixa ah waxaanu noqonayaa sida saxaabada qaarkood laga soo wariyey inay salaaddu inta hore bannaan tahay ee waxa weeye qorraxdu markay casaatay ay markaa dhicitaanka ku dhowdahay markaa weeye wakhtiga nahyiga ah oo in sunno mutlaqa la tukadaa aynay bannaanayn xaaladdaa weeyaan xukun kaluu xadiisku inoo sheego xukumkaa kale waxay tahay awqaadda nahyiga ee saddexda ee xadiiskani sheegay in dadka dhintay la xabaalo oo la aaso inaynay ahayn oo ay markaa tahay makruuh ay tahay jamaahiirtu waxay yidhahdaan waa bannaan tahay ha yeeshee markaysagaa daa'ifa ahlucilmiga ka mida waxay ku tageen inay markaa karaahiyo tahay qowlkooda ayaana sawaab ah qowlkooda ayaana sawaab ah oo markaa saxan maadaama xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam uu sugnaaday amaa shay uu nebigu reebay in la yidhaahdo waa mubaax iyadoo deliil lagu ibaaxeeyey aan la haynin ta noocaasi waa kalad yacni mid saxa ma ah masaladaas waxaa weeye culammada qaarkood baa ijmaac ku sheegtay oo yidhi dadka dhintay in la xabaalaa wakhtiyadaas wax karaahiya inaynay ku jirin waa la ysla oggol yahay laakiin culamada qaar waxay caddeeyeen masaladu inay tahay masale la ysku khilaafsan yahay khataabi iyo culamo kale ayaa markaa soo raray masalada inuu khilaaf ku sugan yahay oo culammadu isku khilaafeen inay culammadu isku khilaafeen ayaa markaa ahlucilmiga qaarkood ay soo rareen wali waxaan filayaa jamaahiirta sida kale inay u nisbeeyeen inay karaahiyo tahay jamaahiirta inay u nisbeeyeen laakiin marka waxaa soo raray nawaawi inaan wax karaahiyii ku sugnayn in lagu kulansan yahay hadda bal masalada tafsiilkeedana waxaad ka eegtaa axkaamu ljanaa'is wa bidacuha yacni kitaabkaas baa si fiican marka uga hadlaya ijmaacanna wuu sheegtayna markaa radinaya falyuraajac waalxukmu athaani xukumka labaad cinda shaafici shaafici agtiisa waxa ahaatay min xadiisi abi hurayrata abi hurayre xadiiskiisa iyadoo uu ka mid yahay bisanadin daciif sanad daciifana lagu soo warinayo wazaada wuxuu kordhiyey ilaa yowma aljumucati maalinta jimca mooyaane awqaadda kale waa reebay yacni waxaan leeyahay maalmaha kale waa reebay qorraxdu markay samada bartankeeda taagan tahay in la tukado nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey mooyaane maalinta jimce amaa maalinta jimceyada waa bannaan tahay in markaa la tukado iyada oo markaa qorraxdu ay samada bartankeeda joogto xadiiska kale markaa isaguna la simida boqoliyo lix iyo lixdan wakada liabi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaaday min abi qataada xadiiska abi qataada laga soo warinayo naxwuhu kaa mid la mida kaa mid la mida oo waxa uu yahay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda karaahiyaystay maalinta bartankeeda maalinta jimco mooyaane waxaanu idhi inna jahannama tusajaru ilaa yowma aljumuuca jahannamo ayaa la shidaa maalinta jimco mooyaane maalmaha kale waa la shidaa sidaas aawadeed maalmaha aan jimcaha ahayn qorraxdu markay samada bartankeeda joogto ha tukannina axaadiista markaa ka reebaysa maalinta jimce waxba kama asixin waa axaadiis daciifa oo yacni daciifa weeyaan waxaa ku sugan xadiiska hore laba ninoo nin la yidhaahdo isxaaq ibnu cabdillaahi ibnu abi farwa iyo nin la yidhaahdo ibraahim ibnu moxamed ibnu abi yaxya labada ninba markaa waxa uu ku yidhi xaafid ibnu xajar waxa uu ka yidhi taqriibka gudihiisa matruukaan weeyi oo mid waliba waa matruuk labadaa nin baa sanadka hore ee markaa xadiiska abi hurayra ku kulmay laba matruuk baa ku jira saas aawadeed markaysa waxaan markaa yani xaafid ibnu xajar talkhiiska xoogaa tasaahul buu sameeyey waxau ihi daciifaan baa ku jira yacni markaa daciifaan baa ku jira iyo matruukaan baa ku jirana farqaa u dhexeeyo xadiiska haddii markaa nin daciif oo markaa uu ku jiro aan dacfigiisu darrayn oo matruuka ahayn dee waxa weeye in mid kale lagu quweeyaa suuragal ah laakiin haddii matruuk ku jiro matruuk waa dacfigu waa daran yahay mar haddii uu dacfigu daran yahay in mid kale lagu quweeyaa ma suuragal ah bal haddii laba matruuq ku jiraan ka warran haddii laba matruuq ay ku jiraan bal ka warran marka xadiiskana calaa kulli xaal culamo badan baa daciifisay baabkaa ilaa yowma aljumuucana istinahaas markaysaga ma asixin xadiidka kale abu qataada laftiisa waa daciif waxaa ku sugan laba cillo cillada koowaad waxa weeye nin abulkhaliil la yidhaahdo ayaa abi qataada ka warinaya abukhaliilkaasina qataada waxba kama maqal waa midda labaad ee waxaa ku jira sanadka lilayaa lays ibnu abi sulaym isaguna waa daciif marka xadiidkaasina waxa weeye waa daciif culammada daciifisayna waxaa ka mid ah abu daawuud iyo ibnu xajar ayaa ka mid a imaamu nawowi ayaa ka mid a oo waxa uu odhanaya xadiisu nahyi cani salaati nisfa annahaar xataa tazuula ashamsu ilaa yowma jumuca ilaa yowma aljumuca kullu turuqihi daciifa dariiqyadiisa dhammaantood waa daciifa sidaasuu khulaasada ku odhanaya marka waxaa weeye baabkaa istisnuhu sidaas yadaa ayaa laga soo reebayaa maalinta jimce saasaan u asixin ha yeeshee xadiis kale ayaa markaa isaga laga qaadan karaa in waxa weeye lala iman karo maalinta jimce wakhtiga waxa weeye yacni markaa istiwaaga ay dhici karto in laga deliishado in sunne la tukan karo xadiiskaana salmaan baa laga soo wariyey aw salmaana nabiga sala allahu alayh wasalam u rafcinayo inuu nebigu yidhi laa yaktasil laa yaktasilu rajulun laa yaktasilu rajulun yowma aljumucati wayatataharu ma istataaca min tuhrin wayaddahinu aw yamassa min tiibin uma yakhruju falaa yufariqu bayna itnayni uma yusallii maa kutiba lahu uma yusallii maa kutiba maa kutiba lahu uma yunsithu ida takalama alimaamu ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumuca rawahu lbukhaari fii saxiixi xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa nin ma soo maydho maalinta jimce oo isma soo daahiriyo isma soo nadiifiyo wuxuu awoodi karo oo markaa daahirin ah udugna isma soo mariyo mana soo markaa yacni duhni iyo markaa yacni saliidna isma soo mariyo oo ma soo saliidaysto oo udugna isma soo markaa mariyo oo dabeed markaa uma soo baxo markaa salaadda isagoo oo aan laba kala geynayn bimacnaa laba qofoo isku dheggan aan kala farqinayn oo kala kaxaynaynin ee meeshii bannaan ee uu arko ku tukanaya oo dabeed ma tukado wixii loo qoray inuu tukado dabeedna markaa ma aamuso marka uu imaamku hadlo ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumuca intaasoo dhan hadduu nin sameeyo yacnii ilaa maalinta jimcee kale laga gaadhayo labada jimca inta udhaxaysa dembigiisa waa la dhaafaa xadiiskaasna wejiga looga deliishanayaa waxay tahay suma yusalli maa kutiba lahu dabeedna uu tukado wixii loo qoray marka wixii loo qoray uu tukado waxay shamlinaysaa waxa weeye wakhtigii istiwaaga iyo ka hor intaba waa shamlinaysaayoo caam bay ku tahay oo intaba waxa ay ku tahay markaysaga caam oo inuu wakhtiga istiwaaga tukado iyo inuu ka hor tukado intaba waxa weeye waa shamlinaysaa waxa u diidaya salaadana inay tahay waxa weeye imaamka hadalkiisa uu hadlayo inay tahay ee aynay markaa ahayn markaa istiwaagu aanu u diidaynin sidaas iyadaa bay uga deliishadeen culammada qaarkood taana waxay ka qaateen maalinta jimce xaalatul istiwaa oo qorraxdu samada bartankeeda taagantahay in la tukadaa inay bannaan tahay hayeeshee waxaa la odhan karaa xadiiskani waa caam oo maalmahoo dhan maalmihii maalintii jimce waxa uu caam ku yahay maalintii jimce wakhtiga markaa zawaalka ka hor wakhtiga istiwaaga ka horraysa iyo wakhtiga istiwaaga labadaba caam buu ku yahay adilada kale ee wakhtiga istiwaaga salaadda nahayeynaysaan iyaduna waa caam marka waa laba cumuumo mid waliba weji buu caam ka yahay wejina khaas buu ka yahay mid walibana wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay oo xadiiska hore waxa weeye waa caamun fi layaami kulliha waxaanu khaas ku yahay markaa salaadaha yacni markaa sunnayaasha mutlaqa ah ayuu khaas ku yahay xadiidkanna wuxuu caam ku yahay yacni markaa salaad markaa oo dhan hadday tahay waxa weeye sunno mutlaqa iyo hadday tahay sunno markaysa waxaan markaa dawaatu lasbaab ah oo sabab u saaxiib ah intaba caanbu ku yahay wuxuuna khaas ku yahay yowmuljumuca laba markaa daliil hadday iscaaridaan oo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay tarjiixeedu ma fududa ee waxay u baahan tahay daliil khaariji oo kala arjaxa ayay u baahan tahay daliil khaarijiya oo ka baxsan oo kala arjaxa ayay markaa u baahan tahay sidaas aawoodee istidlaalka laga daliishanayo haddaan loo helin qariino ama daliil tilmaamaya inuu kan markaa wax lagu khasisayo oo ka kale markaa uu yahay caam la khasisay sidaa uu noqonayo yacni waxa weeye waxa ku sugan yacni markaa nadar baa ku sugan allaahuma ilaa in la yidhaahdo mooyaane yacni waxa weeye ka kale oo marka awqaadda nahyiga salaadda la nahiye takhsiis laysla ogol yahay baa markaysagaa galay takhsiis laysla ogol yahay baa galay kanna waxa weeye suuradaa laysku hayo mooyaane takhsiis hore ma gelin maadaama takhsiis kale markaysagaa oo galay aan laysla ogolayn yacni ka takhsiis galay waa ka markaa yacni adcaf buu ka yaho waa ka daciifsan yahay kaan takhsiis gelin sidaas aawadeed buu uga xaqnimo badan yahay in lagu khasiso ictibaarka in sidaa loo yidhaahdaa waa suurtoobi karta xadiidka boqol iyo toddoba iyo lixdan wa can jubayr bni mucim radia allaahu canhu jubayr bni mucim waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi yaa banii cabdi manaaf reer abdireer markaa yani cabdimanaaf ubadkiisiiow laa tamnacuu ha diidina axadan qof ha u diidina axadkaasoo taafa ku tawaafay bi hada albeyti markaa beydkan wa sallaa tukaday ayata saacatin saacadduu doono saacad kasta oo shaa'a uu doono oo min leylin habeen ka mid ahaatay aw nahaarin ama maalin ka mid ahaatay yacni tukaday ha u diidina yacni tawaafka uu tawaafayo iyo salaadda uu tukanayo rawaahalkhamsatu shanta ayaa soo wariyey imaam wa saxaxahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka saxiixiyey wa bnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey culammada kale ee saxiixisay waxaa ka mida xaakim oo xadiidka markaa yidhi waa saxiix calaa sharti muslim dahabi oo ku waafaqay ibnu khusayma oo isaguna saxiixiyey nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey mundiri waxa uu soo rarayaa tasxiixa tirmidi waanu u taqriirinayaa albani saas in laeg isaguna waa saxiixinaya xadiidka oo mishkaadka iyabuu ku saxiixinaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye reer bani cabdimanaaf buu nebigu sala allahu alayh wasalam la hadlay oo uu ku yidhi cid markaa waxa weeye beydkan ku tukatay beydkan markaa waxa weeye cid markaa ku tawaaftay oo dabeedna saacaday doonto tukato ama habeen ka mid a ama maalin ka mid a ha u diidina sababta uu uga nahiyayo inay u diidaanna waxa weeye xijaabada ama waxa weeye furayaasha markaysagaa beydka dee waxa weeye markaa iyo mas-uuliyadda markaysagaa yacni beydka waxa markaa hayay uun yacni qusay ibnu kilaab markaa cid ka mida ayaa haysay qusay ibnu kilaab yacni cid ka mida ayaa markaa haysay marka waxa weeye mas-uuliyadaha hadday tahay markaa xujaajta la waraabinayo yacni waxaa markaa lahaa reer bani haashim baa iyagu lahaa xadiidka ninka soo warinaya jubayr ibni mucim weeyaanoo isagu qudhiisu wuxuu ka mid yahay reer bani cabdimanaaf buu ka mid yahay oo nawfal ibnu cabdimanaaf ayaa qoladooda la yidhahdaa aabihiina waa mucim ibnu cadiy waa ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam mar magan geliyey markuu maka joogay mar buu magan geliyey nebiga sala allahu alayh wasalam waa tii uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam low kaana almuطcimu xayan uma kallamanii fii haa'ulaa'i natna lataraktuhum lahu maalintii beder markii uu la soo qafaashay toddobaatan gaaladii ka mid a waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hadduu muطcim noolaan lahaa ma noolo maanta eh hadduu noolaan lahaa oo uu dabeedna ii yimaado igala hadlo kuwaas markaa qurunka ah ee bimacnaa gaaladae la soo qafaashay uu igala hadlo xaalkooda la taraktuhum lahu waa uga tegi lahaa bimacnaa abaalgudaan uga abaalgudayo magangelintii uu magangeliyey sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ha yeeshee mucim ibnu cadiyi waxa uu ku dhintay gaalnimo ayuu ku dhintay inankiisiiyo jubayr ibnu mucima baa islaamay oo markaysagaa saxaabi jaliila yacni marka ayuu ahaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam reer bani cabdimanaaf waxa uu diiday inay beydka yacni markaa cid ka manciyaan cid inay ka manciyaan oo markaysagaa u diidaan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u diiday marka wasallaa ayata saacatin shaa waxaa laga qaadanayaa awqaadda nahyiga iyo kayrkeedba inay caam ku tahay oo wakhtigii kasta ee la tukadaa ragcatay dawaaf labada ragcadood ee dawaafka inay bannaan tahay oo beydka markaa toddoba goor ku markaa dawaafto waxaa sunno ah in markaa lagu tukado yacni khalfa maqaami ibraahiim laba ragcadood in lagu tukado waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa maqaamkii ibraahiimna waxaa ka yeelataan markaysaga makaan lagu tukado ka yeesha marka beydka marka toddoba goor lagu dawaafo waxaa sunnaha laba ragcadood ragcatay dawaaf la yidhaahdo in la tukado ayaa sunno ah marka waxa weye labada ragcadood ee dawaafka wakhtigii ay kuugu beegantaba waa tukanaysaa haddaad beydka ku dawaafto saacadday doontaba ha noqoto labadii ragcadood ee dawaafka inaad tukataa waa ku bannaanta xaalatulistiwaa ha noqoto qorraxdu maray dhacaysa ha noqoto godka gelayso oo liiqa ay dhigtay ha ahaato maray soo baxayso qarka la soo baxday tay doontaba ha noqotee labada ragcadood ee dawaafku mar kasta waa mashruuco waa bannaan yihiin haddaad dawaaftaba dawaatul asbaabkii bayna ka mid yihiin waana adilada laga qaatay ka mid tahay yacni isaga iyo kayrkiiba in marka waxyaalihii dawaatul asbaabka ahaa iyagu inay mustasnan yihiin oo laga reebayo xadiidka boqol iyo sideed iyo lixdan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ibni cumar waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee markaa reer bani cabdimanaaf waxaa loola khitaabayaa bimacnaa waxa weeye mas-uuliyaddii beydka ayay leeyihiin maadaama markaysa waxaan markaa mas-uul ay ka yihiin oo markaa xijaabadii yacni marka ay leeyihiin mala furayaasha reer bani cabdidaar baa lahaa baan filayaa laakiin waxa weeye mas-uuliyado kaleoo beydka ku tacalluqa ayay leeyihiin sidaas aawadeed baa markaysa waxaan markaa yacni markaa loola hadlayaa oo la yidhi cidna ha u diidina sidaas aawadeed baytulxaraamka in saacadnaba la xidhay inaynay ahayn baa laga qaadanaya masaajidka xurmada leh ee kacbadu ku taallo afar iyo labaatanka saacadood saacadna in la xidhay inaynay ahayn oo saacad kastaba uu furaado waayo haddii markaa saacadaha qaar la xidho waxaa ka dhalanaysaa in cid ku dawaafi lahayd beydka loo diidey ama cid ku tukan lahayd markaa in loo diiday ayaa ka dhalanaysa marka amarkana waxa uu ku saabsan yahay waxa weeye waa kacbada inaan waxa weeye markaa baytulxaraamka inaan la xidhin ayuu ku saabsan yahay waana sidaasoo waxa weeye dadka mas-uulka ka ah waxa weeye marka kacbadu yacni baytulxaraamka ama masjidulxaraamka mas-uulka ka ah yacni afar iyo labaatanka saacadood marna ma xidhaan camalan bi hada alxadiid iyada oo xadiiskan ay ku camalfalayaan boqol iyo siddeed iyo lixdan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ibni cumar waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqday isagii aabbihiibe can inabiyi sala allahu alayh wasalam ibni cumarna uu nebiga ka wariyey qaala inuu yidhi ashafaqu alxumra yacni shafaqu waa marka casaanka guduudka weeyi waa guduudka weeyaan rawaahu daara qudniyu daara qudni baa xadiidka soo wariyey wasaxaxa ibnu khusayma ibnu khusaymana waxa uu saxiixiyey wahayruhu iyo cidaan ibnu khusayme ahaynba waqfahu xadiisku inuu mawquuf yahay xadiisku inuu mawquuf yahay xadiisku isagoo marfuuca ma asixin ee waxaa markaa xadiiska raajixa inuu mawquuf yahay oo cabdillaahi ibnu cumar hadalkiisa uu yahay waa saxiixiyeenna waxaa looga jeedaa bimacnaa sawaab bay ka dhigeen inay markaa riwaayadu ku sawaabta oo ku saxan tahay in mawquuf laga dhigo sidaas iyadaa inay ku saxan tahay ha yeeshee mawquufnimo waa markaa loo saxiixiyey oo culammada qaarkood isagoo mawquufa way markaa saxiixiyeen ama waxa weeye markaa isaga oo marfuuca ma asixin ee waa daciif culammada mawquufnimada markaa arjaxdayna waxaa ka mid a ibnu khusayma waxaa ka mid a bayhaqi ibnu khusayme iyo bayhaqiya baa ka mid a bayhaqi waxa uu odhanayaa xadiidkan waxaa laga soo wariyey can cumara wa caliyin wa bni cabbaasin wa cubaadati bni saamit wa shaddaad ibni aws wa abi hurayra lixdaa saxaabi baa laga soo wariyey walaa yasixu fiihi shay waxbana ka asixi maayaan xaafid ibnu xajarna saasuu u soo raray talkhiiska waana taqriiriyo ma tacaqubin oo kama daba tegin ee waa u sugay hadalkaas shawkaani laftiisu sidaasuu hadalka bayhaqi u soo raray lixdaasaa laga soo wariyey waxna ka asixi maayaan waana u taqriiriyo kama daba tegin nawowi waxau odhanayaa walaysa bisaabitin marfuuca majmuuca wuxuu ku odhanayaa ma sugna isagoo xadiisku marfuuca isagoo marfuuca xadiisku ma sugna wa kadalika shaykhu lalbani laftiisu waa daciifiyey xadiisku isagoo marfuuca waa daciifiyey oo waxau tilmaamay inaanu asixin shafaqa xadiisku markaa uu sheegayaa waxa weeye waata ku soo aroortay wakhtiga maqribku inuu ku baxayo shafaqa marka la waayo wa waqtu salaati almaqribi maa lam yagib ishafaqu wakhtiga salaada maqrib waa intaan shafaqu qarsoomin shafaqana waxaa la ysku qabtay laba mid waa iyama ma guduudkaa marka qorraxdu dhacdo jihada galbeed yacni markaa ka muuqda miya ee casaanka aadka ah makaasaa mise shafaqu casaankaasina markuu baaba'o caddaanka ka sii dambeeya ee sii yara muuqda ee galbeedka ka sii muuqda ma caddaankaa ka dambeeyaa la yidhaahdaa shafaq mise guduudka hore ee casaanka ah baa la yidhaahdaa laba qowl baa ku sugan jamaahiirta culammadu waxay qabaan in shafaqa la yidhahdo xumrada oo guduudka la yidhaahdo oo guduudkaasi hadduu tago oo casaankaa la waayo in maqrib tegey cishana joogo walow caddaanbaha joogeen xoogaa caddaani meesha haba kaaga muuqdee mar hadduu casaankii baaba'ay salaaddii maqribna inay tagtay cishana uu joogo bay jamaahiiru ahlicilmi ku tageen xadiiskan yabaana ka mida waxay deliishadeen laakiin xadiiskii waa la daciifiyey culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya shafaqa bayaadkaa la yidhahda iyo caddaanka saas aawadeed baa ibnu khusayma waxa uu ka odhanayaa saxiixiisa haddii xadiisku aanu sugnaan oo lafdadaas ama eraygaasi markaa nebiga aanu ka sugnaanin nebiga haddaanu ka sugnaanin waxay noqonaysaa buu ihi salaadda cishe inaan la gelin ilaa caddaankana la waayo waayo waxaa la ysku hayaa salaaddii cishe markii la gartay shafaq inay shafaqu markuu suulo inay soo gelayso ayaa la leeyahay shafaqan suulayaa ee cisha ku soo gelayaa markuu suulo ma casaanka mise waa caddaanka mar haddii la ysku khilaafsan yahay daliil markaa ilaa la helo oo sunno sidaa sariixinaysa markaysagaa inay markaa xumrada tahay la helo ama ijmaac la helo dee salaaddii inaynay soo gelaynin waa laga shaki inay soo gashay waa laga shakisan yahay ilaa la yaqiinsado salaaddii inay soo gashay dee in cisho la tukada ma aha saasuu odhanaya ha yeeshee calaa kulli xaal sida saxiixee sawaabkaahi waxa weeye waa in marka waxa weeye xadiisku yaanu asixinbe shafaqa waa in casaankiyo guduudka la yidhaahdo ee aan caddaanka looga jeedin haddii guduudkaa la waayana maqrib inuu tegey cishana soo galay sidaasaa raajixa waxaana laga qaadanayaa xadiis kale oo saxiixa ku jira waxa uu tilmaamayaa waqtulmaqribi maa lam yagib thawru shafaqi wakhtiga maqribku waa intaanu waxa weeye shafaqa markaa thawrkiisu waa intaanu markaa waxa weeye qarsoomin thawrna culammadu waxay yidhahdeen waa intishaarkiisa iyo faafitaankiisa waxaana lagu sifeeyaa thawr yacni guduudkunbaa lagu sifeeyaa ee caddaanka laguma sifeeyo sidaana culammada luqada qaarkood baa yidhi waxaa kaloo culammada markaa luqadu ay markaa tilmaameen in waxa weeye shafaqa la yidhaahdo guduudka oo sadiiqa xasan khan waxa uu ka odhanayaa rawdatu nadiyaha jamiicu kutubi alluga musarixatun bi hada kutubulugaha dhammaantood marka la ysku wada daro waxay tasriixinaysaayoo sheegaysaayoo caddaynaysaa in shafaqa la yidhaahdo guduudka culammadii luqada dhammaantood wuxuu u nisbeeyey in shafaqa agtooda guduudka la yidhahdo sidaas si leeg waxaa sheegay nawowi oo culamo badan oo luqada ayuu ka soo rarayaa kitaabkiisa la yidhaahdo majmuuca sharxulmuhadabka ayuu kaga soo rarayaa shafaqa in la yidhahdo guduudka ama casaanka in la yidhaahdo oo ashari iyo markaysagaa kayrkiiba ay ka mid yihiin qaamuuskana uu ka soo naqlinayo waan filayaa qaamuuskana inuu ka soo naqlinayo marka culamo badan markuu ka soo aroru odhanaya kutubta luqadu sidaas iyadaabay tilmaamaysaa oo hadalkii a'immada luqadu waa kuwa marka waxaanu ka deliishanaynaa xagga luqada ayaanu ka deliishanaynaa shafaqa in guduudka la yidhaahdo oo haddii guduudkaa la waayo salaadii maqribna inay tagtay yacni cishana soo galay sidaasuu u wada xadiidka boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey isagii abiiba ilahay raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi alfajru waagu fajraani laba waa weeye waagu waa laba waa fajrun yuxarimu aطacaama wa taxillu fiihi salaatu fajrun waa oo yaxrumu aطacaamu cuntadu ay xaaraan noqonayso ay ka xaaraan noqonayso qofkii waxa weeye soomayey yacni faral soomayey ay cuntadu yacni xaaraan ka noqonayso wa taxillu fiihi salaatu salaaduna markaa gudihiisa ay xalaal noqonayso bimacnaa salaaddii subax in la tukadaana ay xalaal noqonayso iyo wa fajrun waah oo taxrumu fiihi salaatu salaadu gudihiisa ay xaaraan noqonayso ay salaatu subxi ay salaatu subxi u jeedaa salaaddii subax wa yaxillu fiihi acaamu cuntaduna markaa gudihiisa ay xalaal noqonayso fajrina salaada subax baa markaa in la tukadaa ay xaaraan noqonaysaa cunto markaa in la cunaana waxay noqonaysaa waxa weeye xalaal rawahu ibnu khusayma ibnu khusaymaa soo wariyey waalxaakim xaakimna waa soo wariyey wa saxaxaahu labaduba waa saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen xadiisku waa saxiix xadiiska boqol iyo toddobaatan walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday min xadiisi jaabir waa xadiiska jaabir laga soo wariyey xadiiskii fii xadiisi jaabir xadiiskii jaabir gudihiisa ku sugnaa radia allahu canhu ilaahay jaabir raalliha ka noqdee naxwuhu kaa mid shabbaha ayaa xaakimna u sugnaaday wa zaada wuxuu kordhiyey fi ladii yuxarimu aطacaama ka cuntada markaa xaaraantinimaynaya waaga cuntada xaaraantinimaynaya gudihiisa sheegista uu sheegaya ama sifada uu sifaynaya waxa uu ku kordhiyey innahu yadhabu mustatiilan fi lufuq inahu markaa fajrigaasi ama waagaasi yadhabu waa tegayaa mustatiilan isaga oo marka waxa weeye ku dheerarsan fil ufuqi markaa jihada oo sidaas marka waxa weeye gudub markaa u dheerarsan si ballaadh ah isagoo u dheerarsan ayuu marka waxa weeye markaa tegayaa oo ku soconaya wa fil aakhari ka kalena wuxuu ku siyaadiyey sifada la sifaynayo innahu kadanabi sirxaan yayga markaa dibkiisoo kale ayuu la mid yahay dabadiisa oo yaygu siduu dabadiisa sidaa ugu taago si quman ayaa ooggaasi markaa sidaa isu taagaa waa fajru saadiq iyo fajru kaadib baa la yidhahdaa ee ka sidaa isu taaga ee dabada markaysagaa yayga shabbahaa waxa weeye waa fajrulkaadibka waa kay markaa dadku yidhahdaan markuu ooggu istaagay labadan xadiis markaa waxay culammada qaarkood way saxiixiyeen xadiiska hore xaakim ayaa saxiixiyo waxau ihi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay ibnu khusayma laftiisu waa saxiixiyey ibnu khusayma laftiisu waa saxiixiyey waxaa kaloo shaahid u noqonaya xadiiska dambe culammada qaarkood oo dacfi ku yaro sheegay waa jiraan laakiin markaa waxaa quweynaya markaa lafteeda oo shaahid u noqonaya xadiiska dambe ee jaabir xadiiskaa dambe ee jaabirna waxaa saxiixiyey yacni xaakim waxaa ku waafaqay yacni dahabi ayaa ku waafaqay yacni acdumi waxa uu ka odhanayaa tacliiqiisa uu ku leeyahay saxiixu ibnu khusayma xadiiska hore marka abi axmed azubayri ayaa rafciyey oo ruwaadda kale ay soo warisay xadiiska may rafcinin laakiin shaahid saxiixa buu xadiisku leeyahay shaahidka saxiixina waxa weeye waa alfajru fajraan sidaana markaa sheekhulalbaani laftiisu waa ku waafaqay waayo markaysagaa shayga uu ku khilaafo dee waa la sheegi jiray oo tacliiqa markaa uu ku leeyahay ama takhriijka uu ku leeyahay saxiixu ibnu khusayma marka uu acdumu khilaafo ayaa la sheegaa markuu se waafaqo markaysaa markaa waa waxaa lagu kaaftoomaa yani takhriijka acdumi baa lagu kaaftooma sheikhulalbaanina saas iyadaa buu ugu waafaqsan yahay marka sidaas aawadeed xadiisku waxau yahay xadiis markaa saxiixa axaadiis kaleoo la macno ah oo saxiixa ku soo aroortayna waa jirta sida xadiiska samura laga soo wariyey can samurata ibni jundub qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yamnacannakum wa fii lafdin laa yagurannakum min suxuurikum aadaanu bilaal wala alfajru lmustaiil walakin alfajru lmustatiiru fi lufuqi rawaahu muslimun wa axmedu wa abu daawuuda waatirmidiyu xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi yaanu idinka maanicin ama yaanu idinka dagin suxuurtiinna adaanka bilaal yaanu idinka dagin ama yaanu idinka maanicin fajriga markaa dhararan waaga dhararanee marka waxaa weeye sare isu taagaana mustatiilka ah ee bimacnaa sare isu taaga oogga sare isu taagaana yaanu idinka mancin oo idiin diidin suxuurtiinnaad suxuuranaysaan walaakin alfajru almustatiiru fi lufuqi ay walaakin ilmaanicu ka mancinaya cuntada ee markaa xaaraantinimaynaya alfajru almustatiiru waa fajriga markaa ku faafaya fi lufuqi jihada marka inuu fajrigu laba fajri yahay oo midna uu cuntada xaaraantinimeeyo midna markaa uu bannaynayo oo cuntadu gudihiisa ay xalaal tahay xadiiskaa muslimba markaa ee saxiixa ku jiraaba markaa shaahid buu u yahay oo waa caddaynaya xadiiska boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam afdalu alacmaali alsalaatu fii awali waqtiha ibnu mascuud waxaa laga soo wariyey inuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi camallada waxa ugu fadli badan alsalaatu fii awali waqtiha salaadda markaa la tukado fii awali waqtihaa wakhtigeeda ugu horreeya la tukado ayaa acmaasha ugu fadli badan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waalxaakimu xaakimna waa soo wariyey wa saxaxaahu labaduba waa saxiixiyeenoo waxay yidhahdeen xadiisku waa saxiix wa asluhu xadiiska asalkiisuna fi saxiixayni saxiixaynka ayuu ku jiraayo bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bimacnaa asalkiisuu soo wariyey waxay uga jeedaan yacni qadar ziyaado ah buu kani la gaar yahay ziyaadaduu la gaar yahayna waa awali weeyaan alsalaatu fii waqtiha iyo asalaatu liwaqtiha yacni lafdiyada noocaasay ugu taallaa markaa bukhaari iyo muslim ha yeeshee awal ziyaadada la ziyaadinayo oo xadiiska lagu darayo taas buu markaa waxaa weeye tirmidi iyo ay soo wariyeen xaakim iyo culamada qaarkood xadiiska waa saxiixiyeen culammada markaa saxiixiyena waxaa ka mid ah tirmidi iyo xaakim mooyaane dahabi oo xaakim ku waafaqay ibnu khusayma oo isaguna saxiixiyey ibnu xibbaan oo saxiixiyey bayhaqi oo saxiixiyey oo yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn ibnu xajar oo isaguna markaa xadiiska quweeyey albaani oo isaguna shawaahiddiisa darteed xadiiska u saxiixiyey ha yeeshee ziyaadada awalka sheegaysa nawowi ayaa daciifiyey yacni sababu dacfiga uu ku daciifinayaana waxay tahay inuu shuduud markaa ku tilmaamayo oo axaadiistii markaa waxa weeye xadiiska sidii loo soo wariyey ragga siqaadi u soo wariyeen mukhaalafada ku sugan oo marka waxa weeye marka ay yidhaahdeen alsalaatu liwaqtiha ama alsalaatu fii waqtiha baa acmaasha ugu fadli badan waxay tilmaamaysay salaada waqtigeeda un in la tukado ama awalkaa laga tukado ama dhexdaha laga tukado ama akhirkaa laga tukado in afdalu acmaal ay tahay marka sidaas baa axaadiista daahirkeedu tilmaamaysay xadiiskanna wuxuu ku qaydayaa afdalyada waxali inay tahay awalka sidaasuu ku qaydaya marka waxaa weeye qadarka mukhaalafada ee ku jirta darteed ayuu markaa u daciifinaya ha yeeshee waxa uu odhanayaa markaa ibnu xajar yacni talkhiiska waxa uu ilanayaa xadiisku inuu qawi yahay waxaanu markaa ku tegey waxaanu odhanayaa markaa ibnu xajar nawowi shay hariiba ayuu la yimi oo waxau yidhi xadiisku waa daciif yacni ziyaadadaas ayaa daciifa ah oo uu daciif ku yahay marka calaa kulli xaal mukhaalafo cadna markaysaga arrinka noocan oo kaliya ma aha waxaanay ku dhisan tahay culammada muxadisiintu siyaadada yacni la siyaadinayo ma waxa weeye waxaa loo eegayaa inay munaafiye tahay oo ay markaa waxa weeye ka hor imanayso wuxuu wax ku siyaadinayey mise loo eegi maaye haddii waxa weeye markaa qaraa-inta iyo amaaraadka lafteeda laga qaadanayo inaanu markaa ninkaa siqada ahi waxa uu siyaadinayo wuxuu xafiday aanu ahayn la aqbali maayo mise waa la yska aqbalayaaba markaysaga waxaan markaa oo wax qaraa-inoo loo eegayaa ma jirto waxa markaa laga eegayaa uun siyaadadani munaafiye ma tahay mise ma aha yacni arrinka noocaasa malxadkaas baa markaa arrinku ku dhisan yahay calaa kulli xaal nawowi waxay u eg tahay markaa inaanu qabin yacni qaraa-inta in loo eego uuna markaa ziyaadada walow munaafiyabaya inay ahaane in shuduud lagu xukumo sidaas iyadaa ra'yigiisu uma eka waayo axaadiis badan buu markaa quweynaya ama saxiixinaya oo markaa waxa weeye aan wax markaa munaafaadii aynay ku jirin waxaanay markaa culammadu u badan yihiin calaa kulli xaal in haddii siyaadadu munaafiye aynay ahayn oo ka hor imanayn waxa wax lagu siyaadinayo inay markaa maqbuula taho markaa la aqbalayo sidaas yadaaba markaa culammadu u badan yihiin oo ay markaa ku tageen marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis markaa qawiya sida markaa culammada badanba ay ku markaa u quweeyeen waxaa daba jira xadiiskani waxa uu tilmaamayaa salaada oo wakhtigeeda yacni markaa ugu horreeya la tukadaa inay tahay camallada ta ugu fadliga badan waxaana jirta axaadiis kaleoo nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay oo tilmaamaysa camallada ashyaa kale ku tilmaamaysa inay ugu fadli badan tahay mar waa la weydiinayaa nabiga sala allahu alayh wasalam camallada maxaa ugu fadli badan markaasuu odhanaya iimaanun billaah ilaahay in la rumeeyo ayaa ugu fadli badan axaadiis kalena waxaa ku soo aroortay noocyaal kale oo khayrka ka mid ah iyadoo markaa axaadiistu ku tilmaamayso inay ugu fadli badan tahay sidee lagu jamcinayaa axaadiistaas iimaanka wax ka fadli badani ma jiro ama la fadliyo horta iimaanku isagu waa ugu fadli badan yahay acmaasha isaga halkaa dhig iimaanka marka laga yimaado acmaasha kale siday u kala fadli badan yihiin waxaad mooddaa axaadiista siduu nebigu ugu jawaabay inay iskhilaafsan tahay taasna culammadu laba markaa dariiq bay ku jamciyaan culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa lagu xambaarayaa inuu nebigu sala allahu calayh wasalam dadka qaar ba ugu jawaabi jiray wixii u munaasibka ah oo dadka markaa waxaa dhici karta qaarba in wax u fadli badan yihiin ninka geesigoo kale waxaa u fadli badan markaa jihaadka ayaa camal uu sameeyo ugu fadli badan maadaama uu halkaa ku nafci badan yahay ninkaa geesigaahi camaluu sameeyo waxa ugu fadli badan yacni markaa jihaadka ay bacda aliimaan ruuxa qanigaa camal ee markaa hodanka ah ee xoolaha haysta isagana camaluu sameeyo waxa ugu fadli badan yacni markaa deeqda ayaa ugu fadli badan deeqda ayaa ugu fadli badan ruuxa marka waxa weeye dakaaga iyo markaa firada iyo fahmada badan yacni markaa cilmiga iyo barashada markaa uu baranayo ayaa ugu fadli badan marka waxa weeye dadka ictibaaradooday ku kala duwantaho qofba markaa sibuu markaa ufa yacni camal baa u fadli badan marka nebigu sala allahu alayh wasalam dadkanuu uga jawaabayey qaarba wuxuu eegayey waxa u fadliga badan yaga markaasuu odhanaya camalka kaasaa u fadli badan bimacnaa adiga iyo dadka kula noocaa camalka noocaasa inaad samaysaa yacni kuugu fadli badan culammada qaarkood jawaabtaas ayay kaga jawaabeen oo ay ku jamciyeen waana markaa jawaabta uu odhanayo yacni saaxibu tawdiixi alaxkaam jawaab lagaga jawaabo xadiiska ama axaadiista lagu jamciyo waa ta ugu wanaagga badan ayuu odhanaya jawaab labaadoo markaa lagu jamcinaya waxay yidhaahdeen min baa loo qadarayaa oo waxa weeye afdal alacmaal ay min afdali alacmaal mintaasina waa tabciidiyo oo macnuhu wuxuu u dhacayaa camallada ugu fadliga badan waxa ka mid a alsalaatu fii awali waqtiha salaada oo waktigeeda ugu horeeya markaa la tukado ayaa ugu fadli ayaa ka mid a camallada ugu fadliga badan yacni axaadiista kalena waa saasi leeg min un baa loo qadarayaa marka waxay noqonaysaa min afdali alacmaal camallada waxa ugu fadliga badan bay ka mid tahay dee isma caaridayso in layahay camallada waxa ugu fadliga badan kaasaa ka mid oo kaasaa ka mid oo kaasaa ka mid a wax iska hor imanaya oo iscaaridaya ma aha labadaa jawaabood bay calaa kulli xaal culammadu ku jamciyaan oo ay isugu keenaan salaadda in wakhtigeeda la tukadaana markaa yacni fadli bay leedahay oo waa fadli badan tahay ha yeeshee waxa ugu sii fadli badan in awalka laga tukado wakhtiga bara'atan lidimma dimmadii qofku beriyeelis uu beri yeelaya darteed oo uu dimmadiisii ka beri yeelayo yacni markaa ka beri yeelayo yacni markaa tabiicada iyo markaa takliifkii iyo waajibkii saaraa inuu ka rido xadiiska boqol iyo laba iyo toddobaatan oo can abi maxduurata abi maxduura waxaa laga soo wariyey magaciisa waxaa la odhan jiray samurata ibnu micyar micyar calaa wasni mimbar samurata ibnu micyar baa la odhan jiray magaciisa ikhtilaaf baa ku sugan lakiin saasaa raajixa radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu qaala uu yidhi awalulwaqti waktiga awalkiisu ridwaan ullahi ilaahay raallihaanshihiisa weeyi ridwaan iyo rudwaan waa luqataan wa awsatuhu marka waktiga dhexdiisuna raxmatullaahi ilaahay naxariistiisii weeyi wa aakhiruhu waktiga marka aakhirkiiso dabayaaqadiisuna cafuullaahi ilaahay dhaafitaankiisii weeyi uu markaa cafinayay ee uu dhaafayey yacni dembidhaafki ilaahay weeyi akhrajahu daara qudniyu daara qudni baa soo saaray bisanadin daciifin jidda sanad aad daciif u ahoo u taag daran ayuu ku soo saaray jiddan ay ujiddu jiddan bimacnaa waan xaqiijinayaa xaqiijin oo kale ayuu macnuhu u dhacaya inuu dacfigiisu markaa daran yahay xadiiska boqol iyo saddex iyo toddobaatan walitirmidiyi tirmidi buu u sugnaaday min xadiisi ibni cumar oo xadiiska ibni cumar isagoo uu ka mid yahay naxwuhu kaas markaa mid yacni markaa shabaha oo duuna alawsati qadarka dhexo wa awsatuhu raxmatullaahi aynay ku jirin labada qadaree kale awalul waqti ridwaanullaahi wa aakhiruhu cafwullaahi ayaa tirmidina xadiisu ibnu cumar ka soo wariyey min xadiisi ibni cumar wa huwa daciifun aydaa kaa laftiisuna waa daciif oo isaguna waa taag daran yahay xadiiskani waxa uu yahay waa xadiis daciif ah xaafid ibnu xajarna xadiiska waa caddeeyey inuu daciif yahay culammada kale ee markaa daciifiyeyna waxaa ka mid ah ibnu mulaqin oo yidhi huwa xadiisun laa yasixu min jamiici turuqih dariiqyadiisa dhammaantood marka laga eego ma asaxayo ee waa daciif imaam axmed oo isaguna yidhi laysa haadaa yahbutu kani ma sugnaanayo xaakim oo isaguna yidhi laa axfaduhu marfuucan can wajhin yasixu walaa can axadin min asaxaaba weji asaxaya oo sugnaanaya oo marfuucoo nebiga loo rafcinayo markaa kama hayo xadiidkan bale axad markaa saxaabada ka mida weji markaa yacni asaxaya kagama hayo nawowi oo isaguna yidhi duruqdiisa dhammaantood waa daciifo bayhaqi oo yidhi asaaniiddiisa dhammaantood waa markaa daciifo albaani xadiiska hore ee markaa abu maxduura waxa uu yidhi waa mawduuc oo xadiiskaa hore waa been abuur yacni markaa sababka wadciguna waxa uu yahay yacni sida uu sheegay xaafid ibnu xajar waxaa ku jira buu yidhi xadiiska markaa ibraahim ibnu zakariya alcijli ninkaasina waxa weeye waa muttahamun bilkadib nin been lagu tuhmaystay weeye ibraahim ibnu zakariya waa nin markaa beenta markaa lagu tuhmaystay weeyaan waxaa kaloo xadiiska yacni tirmidi tirmidi isaguna waa soo wariyay xadiiska oo kaa laftiisuna waxa uu yahay markaysaga waa daciif bale markaysaga culamada qaarkood waxay yidhahaan waa mawduuc waayo waxaa ku jira sanadkiisa sida muxaqiqubash tilmaamay in la yidhaahdo yacquub ibnu waliid ninkaasna waxa uu ahaa min alkadaabiin alkibaar ragga beenawaasiyadaee waaweyn buu ka mid ahaa beenawaasiyada waaweyn ayuu ninkaasna ka mid ahaa xadiiska tirmidi ku sugan waxaa kaloo xadiiska laga soo wariyey jariir ibnu cabdillaahina waa laga soo wariyey waa laga soo wariyey xadiis markaa kan oo kale shabaha daara qudni baa ka soo wariyey laftiisana sanadkiisa waxaa ku jira cubayd ibnulqaasim nin la yidhaahdo iyo xusayn ibnu xumayd ibnu rabiic la yidhaahdo labadubana waxay yihiin waa muttahamaani bilkadib albaani waxa uu ka odhanayaa irwaaga xaafid ibnu xajar waa sahwiyey oo wuxuu kaga gaabsaday xadiidkaa jariir yacni fiihi man laa yucraf mid aan la garanayn baa ku sugan mana aha sidaasee laba ninoo markaysagaa muttahamaani bilkadiba baa ku jira markaa dacfigiisu dacfi yar ma aha marka waxa weeye waa daciif jiddan markaa xadiiskani min jamiici uruqih wax isbiirsanayana ma aha mar hadduu markaa yahay daciif jiddan ama mawduuc yahay yacni wax xukumoo laga qaadanaya ma jiro xadiiska boqol iyo afar iyo toddobaatan wa can ibni cumara ibnu cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isagii aabbihiba ilaa raalliha ka noqdee anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal inuu rasuulkii ilaahay uu yidhi laa salaata bacda alfajri ilaa sajdatayni salaad markaa ka dambaysa waaga ma jirto fajru saadiqa salaad ka dambaysaa ma jirto ilaa sajdatayni laba markaa sujuudood mooyaane akhrajahu alkhamsatu shanta ayaa soo bixiyey oo soo saaray ila nasaa'iya nasaa'i mooyaane wa fii riwaayati cabdirazaaq riwaayada marka cabdirazaaqna waxaa ku sugnayd uu musanafkiisa ku soo wariyey laa salaata bacda tuluuci alfajri ilaa rakcatay alfajri salaadi ma jirto yacni waaga markaa yacni soo bixitaankiisa ka dambaysaa ilaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee markaysagaa yani markaa labada ragcadood ee sunnaha ah ee subaxa mooyaane yacni labada ragcadood ee markaa qabla qabla yani qabla alfajri ah ee markaa sunnada ah mooyaane salaad kale oo markaa waxa weeye waagu markuu dilaaco ka dambaysaa ma jirto wa miluhu lidaara qudniyi can ibni camr bni alcaas kaa mid la midna waxa uu u sugnaaday daara qudni oo ka warinaya can ibni camrin ibni alcaasi alcaas iyo alcaasi labada mid walba waa la yidhaahdaa laakiin qiyaasku waxa uu yahay in la yidhaahdo yacni marka alcaasi haddii asha la geliyo in ya la keeno ayaa qiyaasku yahay laakiin labada mid walba culammadu waa isticmaalaan cabdillaahi ibni camr ibni alcaas ama ibni alcaasi ayaa mid la midana markaysagaa daara qudnibu u sugnaaday oo ka soo wariyey xadiiska markaa daara qudni sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu zayaad ibnu ancum alifriiqi ninkaasina waxa uu yahay markaysagaa nin daciifa inkastoo markaa axmed maxamed shaakir uu xadiiskiisa markaa saxiixiyo haddana waxa weeye nowcan ma tasaahul ba arrinka noocaas oo kalea ku jira ee culammada markaysagaa siday ku dareereen yacni marka agarkoodu waa in xadiidka uu soo wariyo cabdiraxmaan ibnu zayaad ibnu ancum alifriiqi waa inuu markaa daciif yahay weeye ha yeeshee markaa dariiqyada kale ayaa quweynaya oo xadiiska ibnu cumar waxa uu yahay xadiis markaysa waxaan markaa qawiya oo saxiixa weeye axaadiis kale oo la macnaana waa soo maray oo markaa iyaguna saxiixa ku jira calaa kulli xaal yacni markaa turuq ayuu xadiiskani leeyahay yacni laa salaata bacda alfajri ilaa sajdatayni iyo laa salaata bacda tuluuci alfajri ilaa rakcatay alfajri marka waxa weeye waa xadiis saxiixa weeye culammada saxiixisayna waxaa ka mid ah yacni sheekh albani oo markaa waxa weeye saxiixiyey oo yidhi xadiiskani waxa weeye waa xadiis saxiixa oo marka duruqdiisa la ysu geeyo maadaama markaa xadiidka aanu wax markaa mutaham bilkadibi aanu ku sugnayn oo aanu dacfi markaa weyne aanu ku jirin duruqdiisa marka la isu geeyo waa isquweynayaan hayeeshee xaafid ibnu xajar waxaad moodaa inuu yani laga fahmayo raximka llah in hadalkiisa laga fahmayo inuu xadiiska u iilanayo markaa inuu daciifinayo sidaas iyadaabaad markaa moodaa hayeeshee calaa kulli xaal duruqiisa markaysaga marka la isu geeyo xadiisku waa isquweynaya waxaanu xadiisku tilmaamayaa waagu markuu dilaaco fajru saadiqu fajru saadiqu markuu dilaaco inaan waxa weeye salaad dambe la tukan karin labada ragcadoodee yacni subaxa ka horreeya mooyaane labada ragcadood ee sunnaha ah ee salaad salaadda subax ka horreeya mooyaane sunnada sunno dambe inaan la tukan karin oo salaad kale aynay wakhtiga noocaasa markaa mashruuc ahayn ayay ku tusinaysaa nafyiga laa salaata la yidhi macnuhu wuxuu u dhacayaa waa nafyu yuraadu bihi nahyu waa nafyi siiqadu laakiin nahyi baa macnuhu u dhacayaayoo macnuhu wuxuu noqonayaa laa tusalluu salaatan bacda tuluuci alfajri ilaa rakcatay alfajri waagu markuu dilaaco dabadeed wax salaada markaa ha tukanina labada ragcadood ee markaysagaa fajriga mooyaane sidaas yada ah ayuu markaa u dhacaya markaa sidaas aawadeed waagu markuu dilaaco yacni waa inaan wax salaad dambe aan la tukan labadaa ragcadood ee ragcatay alfajriya mooyaane hadduu laakiin waxa weeye isagoo guriga ku soo tukaday labadii ragcadood ee markaysa waxaan markaa sunnaha ahaa ayuu masaajidka soo galay iyadaan weli la qiimin xaaladda noocaasa markaysaga waxaan taxiyatulmasjid waa la iman karaa oo wuxuu ka mid yahay dawaatul asbaab bay markaa ka mid tahay marka kani waa wakti kale oo awqaaddii nahyiga ka mid ah ayaa xadiiskan laga daliishaday oo waxaa markaa kala duwan midna waxa uu yahay axaadiista qaarkood ay tilmaamaysaa salaadda subax dabadeed marka salaadda la tukado dabadeed inaan wax salaadoo dambe a lala iman axaadiista qaarkood saasay sheegaysa xadiiskanna wuxuu sheegayaa salaad bayaan la tukane marka waagu dilaaco laga bilaabo labada ragcadood ee markaa fajriga ka horreeya salaadda subax ka horreeya baa salaad la tukan karaa oo yacni aan subax ahayn subaxa iyo salaadda subaxa iyo waaga dilaaciisa salaadda subax iyo waaga dilaaciisa waxa u dhaxayn kara oo dhexdooda la tukan karaa un waa labada ragcadood ee markaysagaa qabliyada ah ee sunnada ah ee fajriga ka horreeya salaadda subax ka horreeya hadduu masaajidka soo galo laakiin waxaa yidhi waa mustathnan oo marka isagaa taxiyatulmasjid waa samayn karaa oo waa la iman karaa tirmidi xadiiskan markuu tilmaamaya waxa uu yidhi waa qariibun laa nacrifu ila min xadiisi qudaamati ibni muusa yacni waa marka xadiiskani waa qariib dariiq kaliyuu leeyahay muu taxsiinin xadiiska mana garanayno xadiiskii markaa qudaamatu ibnu muuse mooyaane wax kale kama garanayno abu ciise tirmidina waxa uu isticmaalaa hadduu markaa yidhaahdo waa qariib oo aanu taxsiin iyo tasxiix iyo waxba raacin daciifin buu uga jeedaa waa istilaax isaga u gaar ah marka waxa weeye tirmidina waxa uu ka mid yahay calaa haadaa culammada daciifisay buu ka mid yahay qudaamatu ibnu muusa culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen ninka noocaasi waxa uu yahay waa daciif hayeeshee ninkaasi waxa weeye waa nin siqaa muslimna waa ku xujaytamay yacni ibnu maciin iyo abu zurca iyo marka isagaa waa tawsiiqiyeen oo waxay yidhahdeen waa siqo marka sidaas iyada ayaa ahlucilmiga qaarkood u tawsiiqiyeen ibnu mulaqinka laftiisu waxa uu markaa ka mid yahay culammada xadiidka markaa quwaysay waayo waxa uu ku sheegay kitaabkiisa khulaasada yacni ibnulqataan baa xadiidka cilleeyey buu ihi waxaan cillo ahayn buu ku cilleeyey marka taas waxaa ka muuqatay inuu ku tegayo isagoo xadiisku inuu qawi yahay xadiiska boqol iyo lix iyo toddobaatan wacan ummi salamata radia allaahu canha ummi salama waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alcasra rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu tukaday alcasra salaaddii casar suma dakhala beytii dabeedna gurigaygu soo galo fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu dabeedna tukaday markuu gurigayga soo galay ummi salamaasaa tidhi fasa'altuhu waan weydiiyey bay tidhi oo fa qaala wuxuu ihi shuqiltu waa layga mashquuliyey can rakcatayni laba ragcadood oo bacda duhri duurkii ka dambeeyaa layga mashquuliyey oo qoladii wafdi cabdiqays baa markaa iga mashquuliyey fa sallaytuhumaa labadii waa tukaday al'aana hadda ayaan tukaday qultu waxaan ku idhi afanaqdiihimaa ma qallaynaa annaguna hadday naga tagaan idaa faatatnaa hadday naga tagaan ma qallaynaa qaala wuxuu idhi laa maya idinku ha qallaynina akhrajahu axmedu axmed baa markaas soo wariyo musnadka ku soo wariyey xadiiska boqol iyo toddoba iyo toddobaatan waliabi daawuud abu daawuud buu u sugnaaday can caayishata caaisha uu ka warinayo bimacnaahu xadiiskaa mid la macnaa ka la macnaha uu sheegayaana waxa uu yahay can caayishata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana yusallii bacda alcasri wa yanhaa canha nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa casarka dabadiimi in la tukado mid reeba isaguna markaa la yimaada salaadii oo casar dabadii waa tukan jiray haddana waxa weeye markaa dadka waa ka reebi jiray labadan xadiis waxay yihiin markaa waa xadiisyo daciif ah culammada daciifisayna waxaa ka mid ah xadiiska hore ee ummu salama bayhaqi sida markaa uu kaga soo rarayo talkhiiska xaafid ibnu xajar wa kadalika markaa fatxulbaariga siduu kaga soo rarayo inuu bayhaqi yidhi xadiiskani waa daciifun laa yuxtaju bih waa daciifoo laguma xujaytamayo ibnu xajarna wax tacaquba arrinka noocaasa kuma samayn oo kama daba tegin oo bayhaqi daciifintii uu xadiiska daciifiyey kuma diidin oo ma odhan maya xadiisku waa xasan ama waa qawi iyo wax la mida ma odhan taana waxay ku tusinaysaa isaguna inuu ka raalli noqday oo ku waafaqay ayay u muuqanaysa culammada kale ee daciifisayna waxaa ka mid ah sheekh albani oo isagana xadiiskan yidhi waa macluul oo cilla ayuu u saaxiib yahay macluul xadiiska la yidhaahdana waa markaa yacni yacni cillo khafiya oo qarsoon ayaa xadiiska oo daahirkiisa aad mooddo inuu sanadkiisu saxiix yahay ayaa cillo daciifinaysa hoosta kaga sugan cilladaasna waa cilla qaadixa sababaynaysa oo dhaawacaysa xadiiska oo daciifinaysa marka waa macluul buu yidhi xadiiska waa daciifiyey sheekhu albaanina marka culammada qaarkood yacni markaa daahirka sanadka ayay markaa raaceen oo ay yidhahdeen xadiisku waa xasan waana sida sheekh ibnu baas marka uu ku tegey laakiin xadiisku wuxuu khilaafsan yahay axaadiista badan ee markaysa waxaan markaa saxiixa ah ee qaarkood bukhaari iyo muslim ku sugan yihiin ee nebiga sala allahu alayh wasalam aanu dadka u diidin inay markaa waxa weeye qalleeyaan aanu u diidin marka qadarkan ziyaadada ah oo mukhaalafana ay ku sugan tahay oo nowcan ma axaadiista kale waxaa laga fahmi karaa markaysaga in la qallayn karo waayo asal waxau aha nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu sameeyo inay ummadduna markaysaga la wadaagto ayaa marka asal u ah marka calaa kulli xaal ziyaadadaas yacni marka waxa weeye ha qallaynina weeye waxa la haystaa ee qadarka kale xadiisku waxa uu yahay waa markaysaga waa sugan yahay ibnu rajab laftiisa waxaa laga soo raray inuu yidhi xadiisku waa yacni markaa sanadkiisu waa jayid sanadkiisu waa jayid inuu yidhi ayaa ibnu rajab laftiisana laga soo naqliyey oo kitaabkiisa sharaxa bukhaari ayuu saaxibu tawdiix alaxkaam ka soo raraya inuu ku yidhi sanadkiisu waa jayid marka calaa kulli xaal culammada qaarkood xadiiskan bay qaateen oo ay markaa ama intay quweeyeen ayay markaa dabeedna xukun ka qaateen oo waxay yidhaahdeen sunnihii markaa casar dabadii lama qallayn karo ee nebiga oo keliya sala allahu alayh wasalam inuu qallayn karo casar dabadii isagay u gaar tahay laakiin cid kale oo casar dabadii qallayn karta sunnihii markaa duhurka iyo ma jirto bay yidhahdeen oo xadiiskaasay markaysa waxay markaa qaateen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye qallaynta la qallayn karo waa lala wadaagaa yacni asalka qadaaga in la qalleeyo sunnadii duhurka casar dabadii siduu nebigu u sameeyey dadka kalena ugu bannaan tahay ha yeeshee nebigu wuxuu la khaaska yahay la gaarka yahay waxa weeye waa mudaawamaduu daa'imay weeyaan waana sida bayhaqiya markaysaga ay sheegeen xaafid ibnu xajarna uu ka soo naqlinayo uu ka soo rorayo ha yeeshee hadduu xadiisku sugnaado dee waxa weeye xadiisku ma waafaqayo macnaha noocaas ah oo sidaanu u waafaqayni waxay tahay xadiiska ma qallaynaa baa lagu yidhi markaasaa lagu markaasuu nebigu ugu jawaabay maya hadday ka sugnaato sidaas iyadaabuu ugu jawaabay yacni sida laga soo wariyey sidaasuu markaa ugu jawaabay marka waxa weeye qadaagaba inuu diidan yahay cid kale inay qallayso sidaasuu markaa tilmaamaya hadduu asaxo waana sida ibnu baas marka uu ku tegayo tacliiqiisa uu ku leeyahay fatxulbaariga calaa kulli xaal mar haddaanu asixin markaisaga xukum laga qaadan maayo xadiiska kale oo marka abu daawuud soo wariyo caaisha uu ka warinayo waxa uu isaguna yahay markaysagaa dacfi baa xadiiska ku sugan sababu dacfiguna waxa uu yahay waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar ayaa ku jira yacni saaxibu siyar ninkaasina waxa uu yahay waa nin mudallis ah ixtijaajka la xujaysanayo waa la isku khilaafsan yahay ha yeeshe waxaa raajixa xadiiskiisu inuu xasan yahay oo marka la xujaysanayo xadiiskiisa ayaa raajixa hadduu samaac tasriixiyo ha yeeshee ninkani waa mudallis xadiiskana waa cancaneeyey maadaama uu xadiiska cancaneeyey mudallisna uu yahay xadiiska uu soo wariyaa wuxuu noqonayaa daciif oo yacni lama cuskanayo sababa dacfigu markaysagaa kaas wey culamada daciifisayna waxaa ka mid a ibnu mulaqin ayaa ka mid ah oo tadliiskaa ku daciifiyey waxaa ka mid a ibnu xajar oo isaguna tadliiska ku daciifiyey waxaa ka mid a markaa albani marka culammadaasaa ka mid a culamada markaa daciifisay baabulaadaan adaanka baabkiisii wey xadiiska boqol iyo siddeed iyo toddobaatan can cabdillaahi ibni zayd ibni cabdi rabbih radia allaahu canhu saxaabiga cabdillahi ibnu zayd la yidhahdo waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka noqday inuu yihi daafa bii waxa igu soo degay wa ana naa'imun aniga oo hurda rajulunin daafa waa min atayf laa min atawaaf waa dayfkii khayaalka ahayd dayf iyo daa'ifba waa la yidhahdaa idaa masahum daa'ifun min ashaytaani tadakkaruu waxa igu soo degay buuhi nin anigoo hurda faqaala wuxuu ihi taquulu waxaad odhanaysaa allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn akarka culammadu saasay u laqbeeyaan akbar bimacnaa kabiir oo waxay yidhi afcalu tafdiilu huna laysa calaa baabih ismu tafdiilku halkan baabkiisii ma ah bay yidhahdeen oo marka horeba rabbi wax la barbardhigaan jirin bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen wax xaraji kuma sugna in tafdiil loo laqbeeyo wax isku dhowaansho la yidhahdaa lagama qaadanayo tafdiilka fadakara aladaana adaanka ayuu sheegay yacni ninkii ila hadlayey ee riyada iigu yimi ayaa adaanka sheegay oo sidaa loo addima ayuu u sheegay bitarbiici takbiiri xaaluu adaanku yahay multabisan bitarbiici takbiiri takbiirta in la afar goor lagu afar goor celiyo afar goor la sheego ay weheliso oo uu taa ku dheehan yahay bigayri tarjiicin wax tarjiic la yidhahdana uu ka maran yahay tarjiicuna waxa weeye shahaadataynka in laba goor lagu celiyo marna hoos loo dhigo marna sare loo qaado waliqaamata qiimistana waa sheegay furaada mid mid uu sheegayo oo kelmaddii kasta mar uu odhanaayo aanu mar labaad ku celin ilaa qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa erayga a mooyaane eraygaa laba goor buu ku celiyey oo uu yidhi qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa ninkii baa riyadii sidaa igu laqimay adaanka iyo qiimista labadaba qaala falammaa asbaxtu waxa uu cabdillahi ibnu zayd yidhi markii aan waa bariistay ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi oo markaasaan riyadii u sheegay faqaala markaasuu wuxuu uhi innaha la ru'ya xaqin waa riyo xaqa weeye waa min baabi idaafati almawsuuf lisifa cala alidaafa marka lagu socdo agsarka kutubtuna waxay u dabdinayaan la ru'ya xaqin shuraaxda qaarkoodna sidaasay u marayaan cala alidaafati bay tilmaamayaan haddii la ru'ya xaqun la yidhahdana waxay noqonaysaa mawsuuf iyo sifo quman innaha tani la ru'yaa riyo weeye riyadaas oo xaqun xaq ah idaafaduna la ru'ya xaqin waa riyo xaq ah weeye alxadiisa ay akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir akhrajahu axmedu imaam axmed baa xadiiska soo saaray waa abu daawuud abu daawuud baa soo saaray oo sunankiisa isaguna ku soo wariyey wa saxaxahu tirmidiyu tirmidina xadiiska waa saxiixiyey oo waa ku sixannimo xukmiyey wa bnu khusayma ibnu khusaymana xadiiska waa ku saxiixnimo xukmiyey wazaada axmedu axmed wuxuu kordhiyey fii aakhirihi xadiiska aakhirkiisa qisata qowli bilaalin oraahdii bilaal qisadeedii buu ku kordhiyey fii adaani alfajri adaanka subax uu markaa bilaal ku daray alsalaatu khayrun min annawmi intaa uu ku daray alsalaatu ay alyaqadatu lisalaati salaada in loo baraarugo oo loo toosaa khayrun waxay ka wanaagsan tahay min annawmi hurdada waa ka wanaagsan tahay intaa inuu adaanka subaxa ku sheegay adaanka lagu sii sheegayana waa adaanka hore xadiiskani waa xadiis saxiixa culamada kale saxiixisayna waxaa ka mid ah bukhaari sida tirmidi ka soo raray waxa uu yidhi xadiisku waa saxiix maxamed ibnu yaxya duhali shaykhuulbukhaari isaguna waxau yidhi xadiisku waa saxiix tirmidi isaguna waxau yidhi xadiisku waa saxiix ibnu khusayma iyo tirmidi sheikha inoo sheegay ibnu xibbaan waxau isaguna yidhi xadiisku waa saxiix nawowi isaguna waa saxiixiyo khulaasada ayuu ku saxiixiyey albani isaguna waa saxiixiyey marka culammadaasaa ka mida culammada saxiixsan macal ziyaadada marka odhanaysa asalaatu khayru min annawm waxay tahay marka waa ziyaada saxiixa waxaa markaa jirtay waagii hore adaanku mashruuc ma ahayn waxaa la yidhahdaa adaan bilqasri oo aan la medin marka hamzada aadaan in la yidhahdaa waa qalad waayo aadaan waxay noqonaysaa dhegaha waa jamcu udun ama adaan waa iclaam wa aadaanun min allaahi wa aadaanun ay iclaamun wa aadaanun lama akrin karo marka waxa weeye adaan baa la yidhaahdaa ta'diinna waa la yidhahdaa ta'diin iyo adaan ayaa la yidhahdaa marka adaanka asalkiisu waxa uu ku yimi riyo markaa nin saxaabiya ku riyooday nebiguna sala allahu alayh wasalam sharci buu ka dhigay riyada keliya xukunka lagama qaadan ee tashriica nebigu sala allahu alayh wasalam uu sharciyeeyey adaanka ayaa tashriica laga qaatay sidaas aawadee xadiiska lagama deliishan karo riyooyinka in xukum laga qaadan karo lagama deliishan karo waagii hore inta adaanka la sharciyeynin adaanka aan la sharciyeynin waxaa jirta markaa dadka muslimiinta ah salaaddu goortay soo yacni markaa la qiimayo ama la addimayo ama soo gashay may ogaan jirin waxaana dhacday dad badan jamaacadii inay dhaaftay oo wax la ysku ogeysiiye salaaddii dee ma jirin halkiiba dabeedna waxaa la yidhi war salaaddii maxaynu isku ogeysiinaa aynu ku ogaanaa salaadda wakhtigeedii inuu taagan yaho hadda la tukanayo dadka qaarkood baa waxaa yidhaha naaquuska nasaarada la mida oo dawanka nasaaradoo kale la mida bigbanta kaasoo kale aan samaysanno laakiin ta noocaasa waa la diiday oo maadaama tashabuh binnasaara ay tahay waxa weeye waxay noqotay markaysaga midaan la isticmaalay iyadoo arrinka noocaasa laga fekerayo ayaa saxaabigan baa marka waxa weeye riyooday wuxuu ku riyooday ninku wareegay oo dabeedna yidhi waxaad odhanaysaan waxaad odhanaysaa bimacnaa adaanka allahu akbar allahu akbar dabeedna adaankii buu ilaa aakhirihi laqimay markuu sidaa u laqimay ayuu nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi oo qisadiibuu u sheegay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa taqriiriyey oo waxa uu ka dhigay sharci taqriirka uu nebigu taqriiriyee sharciga ka dhigay darteed bay sharci ku noqotee riyada keliya sharci kuma aha riyana xukum in laga qaadan karo oo la odhan karo hebel baa waxaan ku riyoodee waxaa ha la sameeyo sidan buu ku riyoodee sidan ha la sameeyo sidaa in la odhan karo markaysa waxaan markaa xadiisku daliil uma ah mar haddii waxa weeye markaa sharcigu uu go'ay oo uu kaamil noqday oo in markaa dib laga siyaadiyo aanu suuragal ahayn oo uu ilaahay yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina yacni marka waxa weeye waxyigii waa go'ayo waa inqitaacay diintiina ilaahay waa kaamil yeelay mar haddii la kaamil yeelay wax dambe laguma siyaadin karo laa riyaan loogu siyaadin karin walaa ilhaam baan loogu siyaadin karin walaa istixsaan iyo wanaajisad ay markaa ku wanaajis ay wanaajistaan mashaayikhda qaarkood baan loogu siyaadin karin walaa caadaad iyo waxyaalo kale aan loogu dari karin wixii markaa sharciga ah oo nebi maxamed laga hayo sala allahu alayh wasalam yacni sharcinima loogu camal falaya waxaa nebi maxamed laga hayna waxay noqonayaan ee sharciga lagu soo darisiiyaa bidcay noqonayaan man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun sidaas yada ah weeyaan marka adaanka axaadiis badan baa ku soo aroortay waana axaadiis yacni markaa bacdi ka midu axaadiista inoo sheegi doonaa axaadiis badan oo saxiixa ku soo aroortay salaada subax waxaa markaa lagu ziyaadinayaa alsalaatu khayru min annawm waxaana sidaa la odhanayaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax dabadeed ayaa la odhanayaa alsalaatu khayru min annawm xadiiska dambaana inoo sii sheegi doonaa xadiiska boqol iyo sagaal iyo toddobaatan walibni khusaymata ibnu khusayma u sugnaado can anas inuu ka warinayo qaala wuxuu idhi min asunnati sunnaday ka mid ahaatay anas baa odhanaya idaa qaala almu'adinu hadduu mu'adinku yidhaahdo fi lfajri salaada subax ay markaa fii adaani alfajri adaanka markaa subaxa hadduu yidhaahdo xaya cala alfalaax yacni markaa u kaalaya yacni markaa liibaanta u kaalaya qaala waxa uu yidhaahdaa alsalaatu khayru min annawm salaaddu iyadaa markaa ka wanaagsan bimacnaa alyaqadatu lisalaati salaadda in loo toosaa waa ka wanaagsan tahay khayrun min annawmi hurdada waa ka wanaagsan tahay ibnu khusayma xadiiska inuu soo wariyey waa inoo sheegay culamada kale soo warisay waxaa ka mida daara qudni waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida taxaawi culamada saxiixisay waxaa ka mida ibnu khusayme marka laga tago ibnu sakan oo saxiixiyey bayhaqi oo yidhi isnaad saxiixu ku soo arooray ibnu sayid innaas alyacmuri oo shuraaxda markaa sunanka tirmidi ka mid ah oo isaguna xadiidka saxiixiyey tasxiixa culammadaasi saxiixiyeen waxaa soo raray ibnu xajar alcasqalaani waxaa soo raray nawowi waxaa soo raray ibnu mulaqin waxaa soo raray ibnu cabdilhaadi waxaa soo raray zaylaci waxaa soo raray shawkani intaa midnaba ma tacqiibin ee iyaguna waa u sallimeen waxaa kaloo ka mid a culammada markaa saxiixisay albani xadiiskuna shawaahid buu leeyahay waxaana shaahid u ah xadiiska hore inuu soo marray riwaayada axmed ee asalaatu khayru min annawm inuu xadiiska cabdillaahi ibnu zayd uu bilaal ku siyaadin jiray aadaanka uu addimayo waxaa kaloo ka mid ah xadiis abimaxduura laga soo warinayo oo isagana ay ku sugan tahay in markaa asalaatu khayru min annawm in la odhanayo xadiiskaasna culamada qaarkood waa taxsiiniyeen waxaa kaloo ka mid a cabdillaahi ibnu cumar oo isagana laga soo warinayo inuu marka uu yidhi waxaa la odhan jiray marka xayi cala alfalaax la yidhaahdo salaada subax asalaatu khayru min annawm baa la odhan jiray buuri taasna waxa weeye markaa sanad xasana ayaa xaafid ibnu xajar ay ku soo aroortay buuri hadalkaa marka cabdillaahi ibnu cumar markaa shawaahid iyo turuqbu marka isaga leeyahay oo markaa sidaas yadaa usii quweynaysa sidiisana waxa uu yahay xadiis saxiixa min asunnati waxaa la yidhaahdana oo saxaabi hadduu yidhahdo min asunnati kada sunnada caynkaasaa ka mid ahaatay waxay leedahay xukmu rafci oo waxay la mid tahay siduu inuu yidhi nebigaa yidhi saasoo kale ay la mid tahay xukmu rafci bay leedahay inuu xadiis marfuuca tahay bay la xukum tahay oo sida xadiiska marfuuca ah ee nebiga loo rafciyey hadalkii nebiga iyo ficilkiisii laga soo raray yacni loo xujaysanayo ayaa loo xujaysanayaa marka waxa uu yacni saxaabigu yidhahdo min asunnati kada sunnahay ka mid ahaatay sidaas oo kale ayaa loo xujaysanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu